بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي في العقيدة waxaan isku dayi doonaa inaan wax ka tilmaamo qisaska qur-aanka ku soo arooray ee uu alle subxaanahu watacaala kaga waramayo haweeneyda ama gabadha ilaahi subxaanahu watacaala qisas badan buu qur-aanka ku tilmaamay qisaskaasi oo loogu talagalay inay amhila ama tusaale u noqdaan dadka muslimiinta ah qisasku waxay u badan yihiin ambiyo ilaahay uu ka waramayo laakiin markay gabadha noqoto ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tusaale ugu sameeyey haween badan oo uu qur-aanka kaga waramay haweenkaasoo isugu jira kuwo faashilaat ah oo aan ku guulaysanin wixii uu alla faray subxaanahu watacaala iyo kuwo ku guulaystay wixii uu alla faray subxaanahu watacaala waxaan jeclay markaasi inaan tilmaamo aayaadka qur-aan ee kala gedisan ee mas'aladaasi ka warramaya iyo waxyaaba ay sheegayaan qisada koowaad aan tilmaami doonaa waxay tahay isagoo alle subxaana wa tacaala ka warramaya gabadh mu'minada oo alle iyo rusushiisiiba rumaysay oo ka door biday nolosha adduunyo dhammaanteed aakhiro ka door biday waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya wadaraba allahu maala liladiina aamanuu imra'ata fircawn id qaalat rabbi bni lii cindaka bayta fi ljanna wanajinii min fircawna wacamalih wanajinii min alqowmi alaalimiin labada si aayadoodee qur-aanka fii suurati taxriim ku jira ilaahay wuxuu kaga waramayaa imra'atu fircawn gabadhii aasiya lo odhan jiray imra'atu fircawn waxay u dhaxday amase la joogtay nin boqor ah oo qooqay oo kibray oo ilaahnimo sheegtay oo sheegtay dadka inuu ku yidhaahdo ana rabbukum ulacla sheegtay inuu yidhaahdo maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaah aan aniga ahayn oo caabudaanba idiin garan maayo waxay ku dhex noolayd mujtamac gaalo ah oo gaalnimadaasi ay ka dhab tahay dabeetana ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya inay gabadhi keligeed waajahday mujtamaca dhammaantiiba inay boqortooyadii iyo gurigii fadfaadkii ay ku jirtay dhulkuu ku faanaya u lahaa alaysa lii mulku misr ama uu sheeganayay boqortooyada misar iyo anhaartan dareeraysa dhammaantood inuu isagu leeyahay waxaasoo dhan waxay ka door biday alle subxaana watacaala iimaankeedu wuxuu kalifay markaas in la dhibo la cadaadiyo la garaaco laakiin waxay ka door biday in ilaahay guri janno uga dhiso adduunka iyo wixii yaallay iyo gurigii boqortooyadoo dhan aakhiro gabadha tani waxay tusaale u tahay gabadh kastoo ku andacoota ninkaygaa gaal ahaa ama reer gaala baan ka dhashay ama bulsho gaala ah baan ku dhex noolaa ama boqor gaala baan ag joogay inaanay aakhiro helaynin xujo ay ku xujooto maadaamay ka suurtowday haweeney inay ka hor iman karto iimaankeeduna uu ka hor keeni karo ninkii markaa dunida ugu qooqanaa ee cid walba laynayay kaas waxay tusaale u tahay inay gabadha muslimaddahi shaksiyad ka madax bannaan ninka leedahay hadday iimaan tahay iyo hadday gaalnimo tahayba qofka dumar inay leedahay aakhirana inkaa lagu xisaabinayo inaan lagu xisaabinaynin bulshaday ku noolaydbaa bulsho xun ahayd ama ninkii qabay baa nin xun ahaa ama dowlad adagoo gaala ah bay la noolayd ee inay suurtagal tahay haweeneyda muslimka ah inay ka hor timaado intaba iyadoo ka door bidaysa diinteeda adduunka iyo dhaldhalaalkiisoo dhan asiya markaa waxay tusaale u tahay qof kasta oo haweeney ah oo muslima oo guryaha janno ka door bida dhaldhalaalka adduun lagu hayo dhammaantiiba qisada labaada aan tilmaamaya waxa weeyaan qiso kale oo ilaahay qur-aanka ku tilmaamay waa qisa ilaahay uu qur-aanka raadkii haweeneydaasi ay ka tagtay uu ku qoray waa wax runtii aada u yaab leh inaad aragto qof bini aadama oo gaadhay manzilo uu alle ka waramo oo warkeeda bini aadamkii ka dambeeyey uu sheego waa haweenaydu qabay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam umu ismaaciil haddii haweentii hore iimaankeedii fitna lagu itixaamay uu gaal ku hor yimi gabadha tanna waxaa lagu itixaamay ilaahay awaamirtiisa say u qaadanayso iyo mas'alo bini aadamka aada ugu adag oo inta badan ah waxa diinta dhaafi yacni masaa'ilkan waxaan tusaale ugu soo qaadanaya waa waxyaabaha fitanka ee dadku inuu diinta ka weecdo ku kalifa walidaalika inaanay xujo helaynin dadka kani maadaama ay haween kale oo muslimaba ka tallaabsadeen tii hore waxaan usoo qaadanay xukuumad faasida ama dowlad mutajabiroo diin diidan iyo mowqifkay gabadha muslimadii iska taagi karto qisada labaad waxaan usoo qaadanaya haweeney muslima oo odaygii qabay uu ka tegey oo uu meel lama degaa kaga tegey oo aanu hanti iyo raashin iyo waxba toora uga tegin laakiin uu u sheegay in ilaahay amarkiisu sidaa sheegayo oo tawakul la timi oo ilaahay tala saaratay rumaysatay hadday ilaahay tala saaratay inaanay waxba waayeynin oo dabeetana ilaahay badbaadiyey qur-aanka ilaahay laba meeloodba qisada haweenta tan laba sifo ugu tilmaamaya mar ilaahay wuxuu ka warramaya ina asafa waalmarwa min shacaa'ir illaah marna ilaahay wuxuu ka warramayaa nebi ibraahim oo leh rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarc cinda beytika almuxaram rabbana liyuqiimuu asalaata fajcal afidata min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min asamaraati lacalahum yashkuruun qisadatan haddaynu soo aroorino sida uu u soo arooriyey imaam albukhaariy fii saxiixihi can ibni cabbaas siduu uga soo arooriyey xadiid dheer oo maxalu shaahidka aynu qaadan doonno wuxuu leeyahy ibnu cabbaas maki waxay ahaan jirtay meel lama dega ah waan cidi joogin dabeetana nebi ibraahim baa haweenaydiisii soo kaxeeyey haajiro la odhan jiray iyo wiilkay dhashay oo yaroo murjaco ay sidato oo nebi ismaaciil ah wuxuu keenay meeshaas maka la yidhaahdo oo aan baad iyo biyotoona lahayn cidina ka ag dhoweyn markuu keenay wuxuu la yimi qarbad ama sibraar biyo ah weel haraga oo biyo ku jiraan iyo mid leeg oo timir ah laba weeloo quri u sidaa reerka oo midna timiri ku jirto midna biyo ku jiraan dabeetana intuu meel cidla a dhigay nebi ibraahim ayuu iskaga tegey haweenaydii waxay ka yaabtay meeshan ibraahim intuu dhigay uu kaga tegey ibraahim markuu dhaqaaqay bay ka daba timi waxay ku tidhi ayna tadhab watatrukuna bihada alwaadi aladii laysa fiiha aniisun walaa shay nebi ibraahimow xaggaad qabanaysaabay ku tidhi ma waxaad nagaga tegaysaa dooxada tan lama degaa ah ee aan cid la weheshado iyo ciditoona joogin ma halkaasaad nagaga tegaysaa nebi ibraahim lamuu hadale wuu iska socdo way daba socotaa iyana markaas iyadoo weli su-aashii weydiinaysa waayo caqliga caadiga ahi waxaa la yaro baciida meel cidloo lama degaa intuu nin xaaskiisa geeyo oo ilmo caruura u dhalay dhigo inuu ka dhaqaaqo meeshuna ay tahay meel ay cid ay weheshato iyo cid ay taageerataa toona aanu joogin markay aragtay ibraahim inaanu u soo jeesanaynin ayay su-aal kale weydiisay allahu amaraka bi haada bayt ma ilaahay baa sida tan ku faray nebi ibraahimo intaad halkaana dhigto inaad naga tagto ma wax alla ku faraybaa subxaanahu watacaala wuxuu ugu jawaabay nebi ibraahim markaa nacam haa ilaahay awaamirtiisaa fulinaya ilaahayna saasuu yaaba nebi ibraahim oo ilaahay qur-aanka in badan ku tilmaamaya kuna sifaynaya in alla imtixaanaad badan oo kale nooca mariyey imtixaanadii oo dhanna inuu ku guulaystay ilaahayna uu qur-aanka ku tilmaamayo inuu imaam ummadda looga dhigay markaasi ayaa waxa qur-aanku inoo sheegayaa in badan in caruurtiisii lagu itixaamay mar la yidhaahdo meel cidlaa dejiyo kaga tag oo ilaahay ku eegayay bal waxa uu ka yeelo awaamirta ilaahay mar la yidhaahdo markuu ilmihii yaraa xoogeystay ee xoogaa leekaaday gowrac oo haddana ay aada u adagtay nin haweenay iyo nimaan hore u dhalin ibraahim waxaa la yidhaha da aada u dambayso sideetanka dhaafsiisan buu ilmaha ku dhalay da-daa ilmihii uu helay in la yidhaahdo gowraco u aqbalo ayaa ilaahay ku tijaabiyey nebi ibraahim intaba wa ibraahim aladii wafaa baa ilaahay qur-aan ku tilmaamaya ama faatamahunna baa ilaahay sheegaya wax allaaliyo wixii imtixaan alla mariyey wuu dhammaystiray nebi ibraahim ilmihii iyo gabadhii intuu meeshii dhigay buu ka dhaqaaqay haweenaydiina su-aashaa bay weydiisay allahu amaraka bi haada intaad cidlana dhigta inaad naga tagto ma ilaahay baa ku faray subxaana wa tacaala nebi ibraahim haa buu u jawaabay sida tan alla i faray waxay ku jawaabtay iyaduna idan laa yudayicuna hadduu ilaahay sidan ku faray alle nama dayacayo waxay qadiyadda tani ka warramaysaa gabadha muslimadda ah oo ay misaal ugu tahay qof kastoo muslima gabadhan siduu iimaanku u buuxiyey ee ilaahay ugu kalsoonayd ee ay rumaysnayd amar alle inaan lagu qadin wax alle uu faray qofka muslimka ahi inaanu ku hoogin fulinteeda walow isagu hays yidhaahdaba mararka qaarkood armaanay mustaqbal fiicani kasoo muuqanin meesha tan laakiin haweentani ilaahay awaamirtiisay ku kalsoonay waxay tidhi ibraahimo mar haddaanay adiga arrintani taladaada ahayn ay tale xagga alle ka timid tahay ilaahayna uu ku amray halkaa deji haajiraya ilmaheeda oo ka tag alla uu ku amray subxaana wa tacaala ilaahay nama dayacayo markay ilaahay awaamirtiisii fulisay ayuu ibraahim iskaga dhaqaaqay meel yaroo taaga markuu gaadhay ee iyadii ka qarsoomay ayuu soo jeestay xagga baytullaahi alxaraamka isagoo soo eegaya oo ilaahay baryaya oo le weedhaha kan ilaahay qur-aanka kaga warramaya ah rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin hayra dii zar isagoo le ilaahayo waxaan dejiyey dhashaydii iyo reerkaygii waxaan dejiyey dhul aan beer lahayn oo lama dego baytullaahi alxaraam ah ilaah waxaan u dejiyey inay salaada oogaan ee dad adigu u soo iil oo u soo kaxee oo ku arsaaq midho waxay mudan yihiin la arkee yacni inay ilaahay u mahad celiyaan inay shukri la yimaadaan ilaahay buu sidaa ugu bariyey subxaana wa tacaala haweentii alle amarkiisa qaadatay maxaa ku dhacay marka waxaa dhacay biyaheedii bay iska cabtaa iyo timirteedii iyo intii ilmaheedana naaska iskaga duwataa laakiin aakhirkii biyihii gabaabsi bay noqdeen oo way madheen ilan wuxuu qarbad quru ahaaye meel laga soo dhaamiyaana ma jirto way haraad markay haraadee silicdayna waxa go-ay naaskeedii ay nuujinaysa ilmihii yaraa ilmihii yaraa ee haysatayna waa laba bogleeyey markaas oo isna waa janqalmay ama waa gaajooday oo haraadoo naftii isugu timid haweentii ilmihii way eegi kari weyday yaraa ee baahidu haysay dabeetana iyadoo necbaysanaysa ilmahan sii rafanaya inay aragtay iskaga dhaqaaqdo waxay fuushay kurta yar ama buurta yara la yidhahdo asafa ayay isdul taagtay dabeetana waxbay eegeegtay waxba way arki weyday dib bay uga soo daadegtay dooxada yar bay soo martay iyadoo daalan oo marada tafta haysoo rooraysay soo dhaaftay buurta kale marwe laydhaha ama kurta kale kasoo horjeeday istaagtay hareerahay eegtay waxba way arki weyday tii ay ka timi bay haddana istiri balkuuquusoo dib ugu noqo kolna safay tagtaa kolna dib bay uga soo noqotaa ee marwey tagtaa ilmihii yaraa ee haraadanaa ee nafta haysayna way eegi kari weyde way isdul taagi kari weyde markay toddoba jeer meeshaasi carartay ayay markaasi maqashay hadal hadalkii markay maqashay bay iyadu nafteediisa la hadashay iyadoo leh fahim balaamuba isku leedahay iyadii keligeed ba isla xashashaqaysa bal waa kan codbaxayaa dhegaysatidi hadalkii markay maqashayna waxay ku tidhi ay dhegdhegaysatay qad asmacta in kaana cindaka hawaas markay ogaatay in cid caqli loo nooli la hadlaysay waxay tidhi war wax waad maqashiisay haddaad tahay mid gargaar haya ama mid wax gargaari kara haddaad tahay warkaagii waan maqlay bay ku tidhi wuxuu noqday malag ilaahay usoo diray subxaana wa tacaala dabeetana malagii sida riwaayadda xadiidkaasi tilmaamayso bicaqibi aw bijanaaxi garabkiisa ama cidhibtiisa ayuu ku dhuftay dhulka dabeetana ilaahay biyuu uga soo burqiyey biyihii meeshaa kasoo burqaday gabadhii way haraadanaydeen ayay bilowday intay ka cabto inay istiraado qarbadkana hore u dhaanso biyahan yar intaanay kaa gurin oo kale biyihii bay qurufaysatoo gacmaha dardarsatay oo ay u samaysatay xawd iyo dar yar oo biyuhu ugu shubmaan waa il burqanayse darkii yaraa ama xawdkii yaraa markay waxooga ku shubmay ayuu nebigu wuxuu laha calayhi salaatu wasalaam ilaahay ha u naxariisto umu ismaaciil haddii aanay gacanta dardari lahayn ama haddaanay xawdkaasi samayn lahayn lakaanat zamzamu caynan maciina zamzamku wuxuu noqon lahaa il biyo ah oo socota ayuu zamzamku noqon lahaa haweenaydii meeshii way ka cabtay waanay haraad goyse nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuxuu leeyahay xadiidu ku tilmaamayo fadalika sacyu nnaasi baynahuma fadalik sacyu nnaas baynahuma kaasi waxa weeyaan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam sacyiga maanta la sacyiyo labadan buurood dhexdooda yacni haweenta tani waxay waajahday nolosha oo waxay ku waajahday inay ilaahay awaamirtiisa qaadato oo ay raaci karto iyada oo kalsooni alle ku qabta iyada oo aan haysanin cid u gargaartoo kale iyadoo waxaay haysataa uu qarbad biyaa iyo qarbad timira yahay bay aqbashay ilaahay amarkiisa inay lamadega ku degto ilaahay wuxuu ugu abaalguday inuu ceelka maanta zamzamka la yidhaahdo ee uu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam maa u zamzami limaa shuriba lah xadiiska xasanka ah biyaha zamzam waa wixii loo cabo uu nabigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ceelkaasi waa islaantan barakadeedii waxa uu alla inoo tilmaamaya subxaana wa tacaala gabadha tani camalkay samaysay si khaalid looga dhigo yacni gaaladu dadkooda dhinta waxay isku dayaan si loo waarsiiyo sanam yar iyo taalle iyo waxaasay u sameeyaan laakiin islaamku taa wuu khilaafsan yahi waayo aragga qofku maaha waxa wax taraya waxa wax tara waa taariikhda iyo cibarka iyo wuxuu qofku ka tegey walidalik ba islaamku wuxuu yaqaana qofka in taariikhdiisa la takhliidiyo laakiin suuraddiisu aanay waxba macnaynaynin ilaahay subxaana wa tacaala haweentaasi kitaabkiisa qur-aana buu soo dejiyo u kaga waramaya bal eh arkaanta islaamka ee shanta ah mid ka mida acmaasha la qabto ayaa ilaahay wuxuu ka dhigay islaantaasi halkay oraday inuu noqdo si dib qof kasta oo muslimi uu xasuusto qofku hadduu ilaahay tala saarto oo alla awaamirtiisa fuliyo inaanu marnaba hoogaynin si qof kastoo muslim uu xasuusto walidaalik baa la yidhi malaayiinta muslimiinta ee xajaysa qof kasta oo muslim oo xajaya bayna asacyu bayna asafa walmarwa ha carara baa layidhi oo cinda alculamaa bacduhum ay leeyihin waa ruknu min arkaani alxaj oo laa yasixu alxaju ilaa bihi wa bacduhum ay leeyihinna waa waajib min waajibaati alxaj oo haddii laga tago dam baa waajiba madahib alculamaa ay tilmaamaan waxay taasi tilmaamaysaa waa haweeney uu ilaahay itixaamay uu ku itixaamay nolosha inay waajahdo oo nolol adag waajahday iyadoo fulinaysa ilaahay awaamirkeeda walidaalik baa malagii markuu biyihii u soo saaray wuxuu ku yidhi laa takhaafu dayca ha ka baqina inaad dhuntaan ama dhib inay idin soo gaadho fa ina haada bayt ullah aw fa ina haahunaa bayt ullah halkan waxaa ah ilaahay gurigiisii oo wiilkan yar ee aada haysato iyo aabihii dhisi doonaan idan gabadha tani waxay tusaale u tahay iyana qofka mu'minka ee ilaahay awaamirtiisa fuliyaa inaanu hoogaynin tii horena waxay tusaale u ahayd gabadha mu'minadda ahi iimaankeeda inay dhaafsiisato adduun dhammaantii oo haddii masaalixda dunawiga ee yar iyo iimaankeeda iyo caqiidadeedu iskhilaafaan inay door bido iimaankeeda qiso kale ayaan jeclayana inaan tilmaamo waan dul marayaa qisaska qur-aanka ku yaalla qaar ka mid a ama dhowr anigoo uga jeeda inaan idin xasuusiyo uun waxaa ilaahay qur-aanka ku sheegayaa haweeney aan qur-aanku ku tilmaamin nebi laakiin qur-aanku uu qoray karaamadeedii karaamaadkii ka dhacay ayaa ilaahay kitaabkiisa qur-aanka ah ku tilmaamo khaalid kaga dhigay waa haweenay dhallinyaro ah oo aan laba guursan oo inan ah waa maryama maryama hooyadeed baa ilaahay bariday saynu naqaano oo weydiisatay in ilaahay subxaana wa tacaala ilme uu siiyo ilmahaasna inay guriga ilaahay inay ka shaqayso inay uga dhigi doonto u gaar yeeli doonto ilaahayna waxay ka bariday inuu shaydaanka ka ilaaliyo iyadiyo dhasheedabana ilaahayna ducadii waa ka aqbalay waana tuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixeynka ku yaalay ma jiro kullu bani aadam yamassuhu shayaan yowma waladatu ummu ilaa maryama wabnaha buu nebigu lahaa ilmo kasta oo dhasha hooyadii markay dhasho shaydaan baa gujiya maryamo iyo wiilkeedii ciise ahaa mooyaane nebi ciise calayhi salaam maryami waa haweeney ku caanbaxday ilaahay cibaadadiisa oo aada u cibaado badnayd bale zaahidad ahayd oo u go'day cibaado oo ka shaqayn jirtay macbadkii reer banu israa'iila waktigaa oo uu dhaxlay ama uu kafaalo qaaday nabiyullaahi zakariya laakiin ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa haweentaasi cibaadadeedu siduu u badnayd ilaahay wuxuu abaalmar ku siiyey inay biilka iyo raashinka iska hesho iyadoo aan meel laba qaban iyadoo aan shaqo tegin meel la u kacin inuu alla siiyo arsaaq diyaara iyo raashin iska diyaara waa ka ilaahay le wakafalaha zakariya كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا نبي زكريا مركز توسع قال بقى بدل يد الراشين هي ستوبو يماتا سؤال بويدية ولي ولي واحد مفسرين تيدا هذا وقت الشلال كان مدها هي الراشين كي وقت الحقاقة بوي تريبي هي ستو وقت الحقاقة هنا كي عكسيس اي هي ستو يعني وقت الماما هي الراشين ماشان سوق لقسو يبيه بينان وهين markuu ka yaabay buu nebi zakariya wuxuu ku yidhi maryamaay waxaan xaggaad ka keentaa yaa ku siiya raashinkan waxay ugu jawaabtay qaala huwa min cindi illaah ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab waxay tidhi waxa kan ilaahay xaggiisu ka yimaada ilaahayna isagaa cidduu doono arsaaqa xisaab li isagoo aan u tirinin isagaa ilaahay cidduu doono arsaaqa haweenayda tan iyo karaamaadkii ka dhacay waxay ku bixisay nebi zakariye oo da ahaayo aan hore wax u dhalin oo isaga iyo islaantiisuba gaboobeen oo ilaahay ku tilmaamaya wastacala ra'su shayba in madaxu ciro huray lama odhan madaxaa ciroobe waxa la yidhi madaxaa ciro huray iyadoo la tilmaamaya yacnii da-du xadkay ka joogtay ayaa alle wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waxay tani ku bixisay zakariya inuu isna ilaahay dib u baryo haddana uu weydiisto isagoo da-datana in ilaahay ilmo siiyo haweenaydiisiyo aan ilmo hore loogu arag oo iyana da-da gadadiisa oo la nooca inuu hungureeyo in alla ilmo ka siin karo waayo wuxuu arkay in tanba alla raashin siiyey iyadoo aan meel laba ugu kicin dabeetana ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala hunaalika dacaa zakariya rabbah baa ilaahay halkaas baa nebi zakariya alle ku bariyey qaala rabbi hablii min ladunka duriyata ayiba inaka samiicu ducaa maryami ee karaamaadkan iyo waxan oo dhami ka dhaceen waa maxay waxa uu qur-aanku ku tilmaamaya ay ku caanbaxday awalan qur-aanku wuxuu tilmaamayaa inay ahayd imra'a qaanita lilaah ilaahay mid u khushuucda oo cibaado badan inay ahayd laakiin astaan kalea jirta oo qur-aanku uu si gaara ugu tilmaamayo waa astaanta ah الطهر والعفاف waxay misaal u tahay gabadh kasta oo dhowrsanideeda ilaashata adduunka intay joogto iyadoo ilaahay kaga cabsanaysa inuu ilaahay abaal markan siin karo dabeetana ilaahay markuu maryamo sifeynayo sifada ugu weyne lagu sifeeyey waxaa ka mid ah wa maryama bnata cimraan alatii axsanat farjaha fanafakna fiiha min ruuxina wasadaqat bikalimaati rabbiha wa kutubih wa kanat min alqaanitiin haweentii hilbaheeda dhowratay baa ilaahay ku tilmaamaya inay tay maryamada caynkana ilaahay baa imtixaamay haddii aasiya lagu imtixaamay guri boqortooye oo nimco iyo badhaada yaallo inay ahaato haweentii joogtay oo ay boqortooyada iyo nimcada iyo badhaadhihii ka door biday iimaan in uu ninkani ciqaabo oo la xabsiyo oo la dilo laakiin iimaankeeda ay ilaashato haddii lagu itixaamay umu ismaaciil arsaaqoo inta cidlo la dhiga in lagaga tago ay aqbashay inay ilaahay isu dhiibto awaamirtiisa haweentana waxaa lagu itixaamay shaygay ku caanbaxday in ilaahay ku fitneeyo oo lagu ibtileeyo waxay ahayd haweeney dhowr sani iyo inaanay ragba is arag ku caanbaxday markaasaa ilaahay wuxuu ku itixaamay iyadoo la eegayo bal halkay istaagto inay ilmo qaado iyadoo ninba arag gabadhii cafaafka iyo tuhriga lagu yaqaano iyo dhowrsanida marka la arko oo magaala aragta iyadoo uurle maxaad u malaynaysa oo iyadoo markii hore dadku ku tilmaamsanayay wanaagga inay tahay gabadha lagu tilmaamo haddii marun la arko iyadoo calooshu kuusan tahay oo ilma sidata ilaahay bay u sabirtoo way ka baxda oo tuuladii iyo dadkiiba way iskaga tagtay oo imtixaankii meel cidlaabuu ku qabsaday oo waxay gaadhay inay gabadh uguboo la yaqaano fooshu inay cabsi badan ku hayso inay meel deg joogo iskaga tagto oo bannaan u baxdo ilaahay baa wuxuu ku tilmaamaya faajaaha almakaadu ilaa jidci nakla qaalat yaa laytanii mitu qabla haada wa kuntu nasyan mansiya laakiin maadaamay gabadhani cibaado iyo taaco badnayd ilaahay wuu farajkeediibuu usoo dedejiyey waxaana faraj looga dhigay inay geedkaa cidlada ah hoostiisa ilaahay marka hore uu ku arsaaqo iyadoo umula oo cidlo ku foolatay oo aan waxba haysanin in ilaahay ilbiyaa u jeexo oo geetimireed la yidhaaho yaro taataabo uun waxa kaaga soo dhacaya midho diyaaree laakiin taa waxa kasii cajo badan leh ilaahay inuu cirdigeedii difaacay marka iyadu cirdigeedii dhowrtay ee ilaahay kaga cabsatay ayaa ilaahayna difaacay oo wuxuu ku difaacay wax aada u khaariqa ah mucjiso kale ah karaamo kale ah waxa alla ku difaacay subxaana wa tacaala in la yidhaahdo adigu mar haddaad ka run sheegtay wixii alla ku faray xilkaama saara magaalada iyo dadka waxa la odhanayo ilmahan yarun adigu farta ku tilmaam isagaa isdifaacaye adigu waxba ha sheegine ilmahan uun farta ugu tilmaam isagaa isdifaacaya dabeetana ilaahay leeyahy faima tarayanni min albashari axada faqulii inii nadartu liraxmani sawma falan ukalima alyawma insiya faatat bihi qawmaha taxmiluh qaluu ya maryama laqad ji'ti shayئa fariya ya أkhta haaruun ma kana abuuki imra'a saw wama kanat umuki bagiya faashaarat ilayh قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلهي بقى وحليه وحلويري سعوه هداد عدهم بني هذا ما أركته واحد تدادان وهذا الكبوان كالصومية ويل كان يرون فرطة وقلت المام markay magaaladii timi iyadoo ilmasidatana war baa la isgaadhsiiyo la isla dhexmaray iyadoo la dacaayadeynayo la leeyay naabahaana mid xun ma ahayn hooyadaana mid xun may ahayne yacni waxaa loo qarinaya adigaa habaar qabtaa odayga iyo islaamta midna waxaan laguma aqoonoo hiddo umay lahayn laakiin adigaa la yimi waxaan hortaajira la imanin wiilkii yaraa ee dhabta saaraabay u tilmaamtay dabeetana isagaa difaacay isagoo leh innii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nebiya anigu ilaahay addoonkii baan ahay kitaab baana allaysiiyeyna baanu iga dhigay idan waa qisa tusaale u ah gabadh kasta oo mu'minada oo lafaheeda dhowrata ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaloo inoo tilmaamaya hooyo uu alla ilmaheedii ku itixaamay oo la faray ilmahay dhashay inay bad ku riddo dabeetana ilahay yidhi anaa soo celinaya aduu halkaa ku rid anaana soo celinaya nabiyullaahi muuse iyo hooyadii baa ilaahay qur-aanku tilmaamaya ilmay foolatay oo muuse oo yar oo ay qarsatay oo intay uur lahayd oo dhan qarinaysay oo markay foolatay qarsatay oo ilsay laakiin dee ilmo caruuri miyuu aamusayaa sow codkiisa iyo qayladiisa iyo oohintiisa xaafadaha iyo jaarka iyo ciduun maqli mayso dabeetana ilaahay wuxuu faray subxaana wa tacaala dil bay kala cabsanaysay anaa ilaalinaya baa ilaahay yidhi oo soo celinaye raadoo badda ku rid dabeetana ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين أنا بدأ إسكبرد oo ha u cabsanin oo ha ka murugoonin anaa soo celinaya baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala oo ka dhigaya weliba rasuul kuwa lasoo diray ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku soo bixiyey fircoon iyo qoomkiisiiyoo qaaday oo haddana soo koriyey qisada waxaan uga jeedinaa waa hooye ilaahay imtixaamay oo imtixaankiiyana ku guulaysatay oo ilaahay ku abaalmariyey ilmaheedii in loo ilaaliyo bal eh ilaalin qura aan ku koobnaane noqotay in ilmihii ay u baqaysee badda ku ridaynta iyada lagu soo celiyo inuu noqdo weliba mid iyada lacag lagu siiyo naas nuujisa oo naas nuujintiisii ay kharash ku qaadato oo ay fuqahaa ulmuslimiin u daliishadaan hooyada ilmaheeda naas nuujinta inay wax ku qaadan karto ilaahay baa dib ugu soo celiyey markaasaa la yidhi ilmihii ma ilaashana oo qure adduunna isagaad weliba kaga helaysaa taad uga cabsanaysay marka ilahay aa markiisii fulisay waxaa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya inan walaalkeed dhibtani qabsatay oo la amray inay walaalkeed soo basaaso oo daba socoto oo isxejiso haddana inaanay muujinin inuu walaalkeed yahay inuu iimaankeedu xejin karo oo maadaama ay amarkii ilaahay fuliyeen oo saan yeeleen inay xejiso waa ukhtu muusa ku guulaysatay inay soo basaaso ilaa iyo intay ka gaadhaysay in gurigii boqorka uu gelayay bale ku guulaysatay inay u ishaarto boqorka iyo kooxdiisa inay u og tahay islaan naas nuujinayso weliba inankana ilaalinaysa waxaasoo dhamme waa imtixaanaad qur-aanka ilaahay wuxuu kaga waramayaa imtixaan kale haweeney hablo ah oo aan haysanin cid u shaqaysa oo aabbahood gaboobay oo iyagu shaqaynaya laakiin ilaahay wuxuu tusaale uga dhigaya hadday darfigan ku dhacdaba gabadha muslimadii oo ay caa-il weydo iyo cid wax siisa oo ay noqoto inay iyadu xoogsato qaabkay u xoogsan lahayd iyo sharcigu wuxuu u ogolyahy walidaalik baa ilaahay wuxuu ka waramayaa qisatu ahli madyan walamaa warada maaa madyana wajada calayhi ummata min annaasi yasquun nebi muuse ilaahay ka waramo wuxuu leeyahy markii uu yimi biyihii madyan wuxuu ugu yimi dad ceel biyoodoo dadku xoolo ka waraabsanayaan oo laba gabdhood ay joogaan oo iyagu xoolahooda celcelinaya dabeetana wuu ka yaabo wuxuu ku yidhi maa khatbukumaa hablayo idinka arrinkiinu muxuu yahay waxay ku yidhaahdeen xoolaha ma waraabsanno in raggu ceelka ka dareero mooyaane yacnii raggan meesha iyo xooggan laysku mado annagu dib baanu xoolaha iyagoo joogsanaayo marka laga ceelka la baneeyo ayaanu darka gallaa aabbahayana waa nin weyn oo da aan wax qaban karin idan waa hablo reer u shaqeeya reerkoodii aabbahood uu da noqday oo gabay oo aanu shaqayn karin iyagoo camalka haya laakiin haddana xishmo ku darsaday aan ragga dhinac ordaynin ama aan waxaan islaamku u banaynin wadin ee iyagoo dhibi haysato haddana ogolaaday inay xoogsadaan laakiin xogsigooda inaanu xishmada marnaba ka kaxaynin walidaalik ayuu nebi muuse u waraabiyey dabeetana intuu cidlo isna fadhiistay buu yii wuxuu ilaahay lahaa faqaala rabbi inii lima anzaltu ilaya min khayri faqiir ilah ana waxaad maanta xoog siisay cidlaan ka fadhiyaa buu yidhi waayo isna reer tolkiibuu kasoo baxsada in la dilaabaa la rabay xoogiisiisna wuxuu ku cuno waayo cidluu geed la fadhiya hablahanina waa xoog la-yiino halkay taagan yihin isna wuxuu leeya ilaahu maanta wixii aada tamar iyo itaali siisay nebi muuse oo xoog badnaa oo qur-aanku sheegaya dee nin intuu feedhay inuu ka takhalusay tamartiisu oo yani ay tusaale ugu filantay qof intuu feed ku dhufto inay nafsi ka baxdo haweenkani xaaladii ay ku jireen iyana waxay ku talagaleen inay ka baxaan dabeetana aabbahood waxay usoo bandhigeen si xishmad ay ku jirto ugu soo bandhigeen aabbahood inuu ninkan shaqo geliyo oo iyana ay kaga nastaan camalkan ay qabanayeen qaalat ixdaahumaa yaa abat istajirhu ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin bay leedahay aabbow ninkan ha la abaal mariyo cid la abaal mariyo yacni waxaa ugu roon mid qawiyo xoog badano wixii loo diro qaban kara amiina qisada tani waxay tusaale u tahay gabadh kasta oo muslimada oo imtixaankani haleelo qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa runtii qisas aada u tiro badan oo aan odhan karno waxay soo arooreen aktar min halaatiin imraa uu ka waramayo qur-aanku laakiin qadaayaadkan waa tusaalayaal aan raba un inaan tilmaamo amhila inay jiraan ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay oo looga dhigay tusaale gabadha muslimadii inay ku dayan karto aakhiro inaanay daliil helen inay tidhaahdo qur-aanku ambiye iyo rag buu ka waramuun anana xoog rag ma lihin ama sidaa ma yeeli karno ee ilaahay iyagana misaalu keenay kuwo la jinsiya oo la nooco la tamar ah oo ah haween mu'mineed oo ilaahay rumeeyey bale qur-aanku wuxuu inooga waramaya maanta waxaa laga yaabaa dumarka in in badan loo akriyo feminism groupka ama inay ragga la loolamaan oo boqortooyo iyo madaxnimo iyo kan tijaabiyaan ilaahay wuxuu ka waramayaa gabadh iyadu telin ba jirta boqorad ahayd gabadh iyadu boqorad ahayd oo telin jirtay imraatu balqiista ay culamadu ku sheegaan gabadha tan boqortooyadeedu waxay gaadhsiisnayd xad ilaahay yidhi wa uutiyat min kulli shay yani laf tacbiirka qur-aanku uu ka tilmaamay wax kasta waa la siiyey baa la yidhi subxaana watacaala oo boqortooy ay u baahan karto dabeetana waa gabadhu nebi sulaymaan hudhudka usoo diray waraaqda u keenay ee muddada muxaawaraadku socday gabadh aada u caqli badan bay hay kuwii la telinayey ee ragga ahaa ee ag joogay talay weydiiso waxay tihi war maxaan yeela waxay ugu jawaabeen waxaanu nahay qaaluu naxnu uluu quwa wa uluu ba'sin shadiid walamru ilayki fandurii maada taamuriin bay idhahdeen dad xoog badan oo wax iska dhicin karaanu nahay arrinkan aadaanu kuu daynay bay idhaahdeen tale waa islaan meesha dhammaanteed haysta boqortooyadii saba arrinkan aadaanu kuu daynay bay idhahdeen go-aan ka gaad waxbaa iska dhicin karaaye laakiin gabadh fircoon ka caqli badan ba fircoon talkii wuu halaagay iyadu se cadalaadkeeda may fiirinine waxay eegtay talkeed wixii u dan ahaa dabeetana waxay tidhi bal horta ninkan waxaan hubinaya inuu boqortooyadoon iyo hunguridoon yahay iyo iyo in islaamnimadan iyo waxaanuu sheegaya ay ka dhab tahay walidalik ba waxay tihi bal hadiyad baan dirayaa waxaan eegayaa mawqifku iska taago adduun baan u dirayaa adduunka wuxuu ka yeelo adduun bay usoo dirtay nebi sulaymaan adduunkay usoo dirtayna waa kii sulaymaan lahaa qaala atumiduunanii bimaalin famaa aataaniya allahu khayru mima aataakum bal antum bihadiyatikum tafraxuun irjic ilayhim falana'tiyanahum bijunuudin laa qibala lahum calaa kulli xaal gabadhani ilaahay wuxuu tilmaamayaa carshigii iyo madaxtinimadii iyo wixii o dhan intay ka daadegtay inay leedahay qaalat rabbi inii dalamtu nafsii waaslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahu naftayda waan dulmiyey bay leedahay waxaanan u hogaansanayhay adaan kuu hogaansanay maca sulaymaan lilaahi rabbi alcaalamiin idan waa cagsiga wax maanta lagu kudha kudhaynaya dumarka muslimiinta ama madax noqotaanoo xagga sare fuushaan laakiin ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegayaa kuwii hortood xagga sare fuulay markay islaamnimadu soo gaadhay inay iskaga tageen inay ka door bideen islaamnimadoodii madaxtinimadii iyo boqortooyadoodii inay ka door bideen waxaasoo dhammi waxay ahaayeen haween ilaahay imtixaamay oo imtixaankii ku guulaystay aan tusaalayaal kale oo koobanayana idin tilmaamo oo ah kuwo la imtixaamay oo iyana imtixaankii ku hoogay haddii aynu nidhi ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay haween guri gaal oo boqor gaalan oo iyadu islaamtay oo shaksiyad gaara yeelatay oo iimaankeeda qaadatay oo aan ninkeeda iska raacin waxaa kaloo alla uu tilmaamaya kuwo guri nebi jooga oo habaar ku dhacay ambiye qabtay oo nebiye qabeen laakiin aanu xaqu marin oo tusaale waa tu kastoo hoogta oo imtixaanka ama ibtilaaga adduunka laysku imtixaamayo ku khasaarta walidalik ba ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wadaraba allahu matala liladiina kafaruu daraba allahu matala liladiina kafaruu imra'ata nuux وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ilaahay baa wuxuu leeya waxaan tusaale idinka dhigaya kuwa gaaleed waxa tusaaleyana waaba ilaahay laba haweena oo laba nebi qabeen nebiyullaahi nuux iyo nebiyullaahi luut oo labaduba imtixaankii ku fashilay waxay tilmaamaysaa haweeneyda shiikh baa qaba inaan janno lagu tegin nebaa qabayna inaan lagu tegin guri khayr badan bay joogi jirtayna inaan lagu tegin in lagu tago iimaan inay la timaado haddii iimaan laga waayo inaan cid kale wax ku taraysaa jirin idan waa duul gurigooda waxyi ku soo degayey oo khayr dhammaantii lagu hayey laakiin fashilay oo awoodi kari waayo inay khayrkaasi raacaan waxaa qur-aanku uu inoo tilmaamaya haddii laynoo tilmaamay kuwa beytu nubuwa joogaa oo khasaaray waxaa kaloo laynoo tilmaamaya kuwo halkii ay joogtay aasiya imra'atu fircawn halkay joogtay oo kala joogay laakiin iyaguna xumo u dhaqaaqay qisaa ilaahay uu kaga waramayaa nebiyullaahi yuusuf imtixaanaadkii la mariyey ka mida nebi yuusuf nin aada u qurux badan buu ahaa dabeetana quruxdiisii baa ilaahay ibtilo kaga dhigay quruxdiisii ayaa ibtilo u noqotay ah inay ku fidmoobaan dadkii arkayay oo dhami taasi waxay abuurtay in nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam uu ibtilaagii uu keenay inuu ku noolaado guri imra'atulcasiis ay joogto koox haweene ay degan yihiin gurigan kooxda haweenkii degan yihiin waxaa ka mid ahayd imra'atulcasiis agagaadkeedana waxaa joogay dadkii dhargay ama wasiiradii iyo agagaadkoodii waxaa la yaqaanaa marka koowaad had iyo goor bini aadamku markuu kordho markuu dhergo ayuu qooq iyo kibirka bilaaba kalaa ina alinsaana layadqa an ra'ahu istaknaa baa ilahay insaanku inta ugu badan leh marka dhibtu haleesho wuu tadaruca oo ilaahay buu isu dhul dhigaa markuuse dhergo wuu qooqaa inta badanna qur-aanka waxaad arkaysaa isagoo ilaahay ka warramaya ciliyatulqowm inay ahaayeen dadka had iyo goor xaqa dadka iska hortaagi jiray qaala almalau aladiina kafaruu baa ilahay nebi kasta tilmaamaya kuwii ka hor yimi inay ahaayeen waxaa ilaahay qur-aanka kaga warramaya markaa haween guri boqortooyo joogay oo gurigu ahaa guri ladan oo dabeetana ay ku dhacday in ay ka hor yimaadaan xaqi oo u nuglaada inay xumo sameeyaan oo uu ka mid yahay inay zino ku dheereeyaan mas'alada tan waxaan uga jeeda inaan tilmaamo oo keliya tilmaamaya subxaanahu wa tacaala haween halkay ilaahay uga mahadniqi lahaayeen xumo ku dhaqaaqay bal e waxay isku ceebeynayeen may ahayn haweenaydii boqorku qabay baa zino raadisay may ahayn waxay ku ceebeynayeen ee waxaa xadku caqliyadu gaadhay in lagu ceebeeyo kanay doonaysay inuu ahaa uun qof addoona oo iyana usoo bandhigtay ilaa xad ay ka tilmaamto fadalikunna aladii lumtunanii fiih walaqad raawatuhu can nafsi faاstacsam walain lam yafcal maa aamuruh layusjananna walayakunanna min asaakiriin qisada tan waxaa quraan tilmaamaya waxay tahay markaan soo koobo waa dad dhergay oo dheragtii ay lumisay idan qisaskaasi aan qur'aanka ka soo tilmaamay dhammaantood waxa ay sheegayaan dhowr masalo midi waxa weeyaan inay gabadhu shaksiyad madax banaantay oo aakhiro inaanay ku anfacaynin gurina baan joogay amase guri gaal baan joogay ee inay tahay adigu mawqifkaad xaqa iska taagto adoo guri gaal joogana inaad hanuuni karto adoo guri nebi joogana inaad lumi karto shayga labaadaan tilmaamayaa wuxuu yahay in noloshu way adagtoo wax badan oo nafta bini aadamkaa ku adag baa jira laakiin inay dhammaantood yihiin wax qofku iimaankiisu hadduu xoogoobo uu ka tallaabi karo waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid a hunguriga oo ah waxa aan basharku ka waxa aanu basharku ka sabrin bale laga yaabo guryo inta badan biilka hala kordhiyey yaan la kordhinin waxyaabaha isku qabtaan inay uga badanta ilaahayna uu gabadh tusaale inugu siiyey markay noqoto arrintu in ilaahay awaamirtiisa la fulinayo inay aqbasho in cidlo xataa inta la dejiyo laga tegi karo waa qadiyatu tawakuli cala allahi subxaana wa tacaala waxaan tusaale usoo qaadanay in imtixaanka ah hadday kuba dhacdo gabadha in kuwii caailka u ahaa ama waxsiinayay ama qaraabo ama sal ama odaygeeda ama kuway dhashay haddii laba waayo oo ay dani baddo inay xoogsato inaanay marnaba banaynaynin mukhaalafaadka sharciga inay ku dhacdo ama waxa shareecadu diidan oo ilaahay qur-aanka tusaale inoogu sameeyey kuwo saasi ku dhacday oo laakiin ku guulaystay inay xoogsadaanna ilaaliyaanna wixii alla faray subxaana wa tacaala waxaan kaloo tusaale ku bixinoo tilmaamna haween ilaahay ilmahay dhashay ku itixaamay inay bad ku rido oo ilaahay ku abaalmariyey in iyada naasnuujintiisii lacag lagu siiyo marka ilaahay awaamartiisii fulisay waxaan kusoo koobayaa galabta hadalkayga ilaahay amarkiisa inaan marnaba lagu hungoobin haddii la fuliyo maslaxo kastoo basharku is idhaahdo way kaa lumaysaana inay ka weyntay ugu horeyn maslaxada aakhire kaa lumaysa saasi daraaddeed bay aasiya waxay tilmaamaysay wanaji rabbi bni lii cindaka baytan fi ljanna wanajinii min fircawna wa camalih ilaahu guri jannada iga dhisbay tidhi fircoon iyo shaqadiisa iyo camalkiisa iyo wixiis oo dhanna iga nabadgeli masar iyo wixii yaalla iyo boqortooyadeeda boqortooyada masar waxaa laga yaaba ay gabadha tani ka tegayso inaydan sawiri karin inaan tusaale idin siiyo mooyaane waxaa ka mid ah waxyaabaha dunida maanta lagu tilmaamo alcajaa'ib asabca ama toddobada shay ee dunida ugu yaabka badan leh ee dadka dunida maanta jooga ay u daawasho tagaan waxaa la yidhahdaa ahraamu misr ahraamta baramidska ama ahraamta waxaa la yidhahda qaahiro ku yaalla waa daaro dhisma ah oo qaab gaara u dhisan oo aada u cajiibo dunidao dhami daawato waa xabaalihii faraacinada ahraamtani xadaaradaasi xabaal bay u ahayd dadka dhinmaha kuwa nooli meeshay ku nool yihiin iyo boqorka iyo dadka raaxaysanaya waa kuwa dhinta halkii lagu xabaalayay bay ahayd ahraamta aada arkaysa gabadhii ahraamtaa xabaalaheedu ahaan lahayd waxay ka door biday masar iyo wixii yaalay iyo ahraamteedao dhan waxay ka door biday in ilaahay guri jannada uga dhiso idan maslaxa la ilaashado waxa ugu roonta aakhiro waxa adduunka oo dhan haddaad weydo oo janno hesho adduun qiimo ma leh waxaan jeclay inuu hadalkaygu koobnaado se maqsuudkaan ujeeda in lay fahmo oo ah waa laga yaabaa in nolosha caraaqil ama mushkilaad badan inaad ka dareentaan waa laga yaabaa tolka iyo dadkaad la dhaqanta inaad dacaayada ka dareento waa laga yaabaa inaad gurba iyo qariibnimo dareento waa laga yaabaa islaamnimadaadi iyo xishoodkaagii iyo xoogsigaagii inaad isku waafaji kari weydo waa laga yaabaa fitan tiro badan leh odaygaaga in alla kugu itixaamo uu dhibtiisu badato waa la arkaa inaad nolosha macmacaankeed iyo waxaan ka sabri weydo islaama waxaan unbaad lagaa joojin laakiin waxaad ogsoonaataa mar kastaba inay maslaxadu ku jirto ilaahay amarkiisa haddaad fuliso inaan alla ku dayacay umu ismaaciil sidii heshay gabadh kastoo muslimada inay heli karta ilaa iyaduba nebiyad may ahayn maryamo wixii helay gurigeeda ilaahay uu ku arsaaqayay in gabadh kastoo muslimadii karaamadaasi ka dhici karto hadday toosnaato waxaan naftayda iyo tiinaba kula talinaya inaynu alle ka cabsanno oo isku dayno inaynu alle awaamirtiisa fulino dabeetana waxaan rajaynayaa akhriya adduunba inaynu liibaani doono wallahu aclamu bilahi tawfiiq
daawada ay marsadaan dadka qaarkood iyo dadkaa ku bedelaya madabkoodina kaamid ahaa
bismi illahi raxmaan raxiim qofka muslimka ah waxaa haboon in islaamnimadiisa ilaashado intaana waxaa shareec ahaan culammadu ka tilmaamto aanan sheegin waxaan jeclahay inaan qodob ka fudud tilmaamo oo ah maxaa loo marsadaa su-aasha ugu badanee dadka maskaxdiisa kusoo degdegta waxa laga yaaba inay tidhahdo waa qurux ma jirtaa qaaciido qurux la ydhahdo bini aadam isku waafaqsan yihiin
masalan kuwa cadcad eurubians midabka ugu quruxda badan la ay ka helaan waa inay cafey noqdaan ama brown abceeda isu dhigaan way wadaan wadaan inay ismadoobayso daraaddeed gabadha reer yurubka ah dabeetana waxay tidhahdaa kaafiga inaan u ekaadoo kale kaafigu muxuu idin leegaya idinka kaafigan la cabaa cafey bay rabtaa inay u ekaato oo ay brown noqoto midabka brownka loo yaqaano kuwa madmadoobi waxay rabaan inay caddaadaan oo ay iscadeeyaan labada dhanankee quruxdu jirta yani qurux wax la yidhaahdo qaacido laisku waafaqsanya ma jirto laakiin waxaa jira wax laisku waafaqsanya oo la yidhaahdo jamaal ilafcaal quruxi waa qofka dhaqankii khilqada ilaahay baa loo adigu waxba kama bedeli kartid abuurka allah iskale subxaana watacaala lama doorto maaha wax doorasho ku jira wax doorasho ku jira maaha laakiin waxa doorashada ku jira waxa weeyaan waa dhaqanka waa dhaqanka qofka waxa qurux badneeya ama waxa fool xumeeya hadduu qofku dhaqan fiican yahy gabadh kasta oo qurux loo guursadaa hadday dhaqan xun tahay naf badan oo yeelanaysaa ma jirto waayo aragtidu wax ma tarto ee qofka dhaqanka iyo waxa kasoo fulaa wax sheega sidaa daraaddeed waxaan idinkula talin lahaa marka hore in la fahmo horta quruxdu waxaysay jamaalka dhabtiina waa jamaal ilafcaal waa qofka dhaqanka kasoo fula ayaa ah waxa quruxda dhabta ah qofku intuu dulqaad yahay intuu xaliim leeyahay intuu cafwi badan yahay intuu naxariis badan yahay intuu dadlada dhaqan badan yahay dhaqamaatigiisa qofku siduu u egyahay baa quruxdiisa sheega laakiin wejigiisu siduu u egyahay wax badan ma sheegto kaasi waa qodobka koowaad oo runtii u baahan walidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu sheegaya gabadha sababaha loo guursado wuxuu tilmaamay raggu waxyaabaha ay dumarka u guursadaan inay kamid tahay hunguri dhaqaale inay haweentu lacag haysato isleeya dhaqaalaha ka agdhawaata inay kamid tahay qurux laga yaabo inu isleeya gabadhu way qurux badantahe midabka iyo quruxda badan aad aragta waxaa laga yaabaa inay kamid tahay xasab inay reer ciliyatulqowma magaalada reeraha ka tilmaaman ama dhaqan ama wax lagu soo sheegi jiray markaa dadku uu maamuuso inay ka tirsantahy waxaa la arkaabuu nabigu yihi inay tahay diintu waxa loo guursado tala bixin nebigu wuxuu ku bixiyey fadfar bidaati diini taribat yadaak buu yihi ta diinta fiican yani ta dhaqanka fiican guurso ayuu nebigu sheegay ragga markii la tilmaamayay yani haweenku iyana waa lamid ragga maxaa ay u guursataa nin waa nafsi lasbaab inay qurux ku raacdo inay adduun ku raacdo inay magac iyo maamuus uu leeyahay ku raacdo laakiin iyagana wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa jaakum minman tardawna canhu diina waquluqa war hadduu idin yimaado min diintiisa iyo akhlaaqdiisa aad raalli ka tiid fasawijuuh buu nabigu yihi u guuriye ninkana waxa lagu qiimeynaya inuu dhaqanka iyo akhlaaqda noqdo idan uga horeyn waxaan odhan lahaa quruxi waa dhaqan iyo diine maaha mido kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaad ilaahay wuxuu ku tilmaamay inaanay banaanayn khilqada in la bedelo in dhagaa la iskogooyo in midabka la bedelo waxaas inay mamnuuc tahay walidalik baa waxyaabuu shaydaan ku ballan qaaday inuu yeeli doono bay fala yugayiruna khalqa allah waxyaabuhu fari doono ayay ka mid ahay saa daraaddeed culammadu waxay leeyihin ma ammaano laakiin aan dhan kale masalada kasii tilmaamay caafimaadkaaga siday ku tahay se maanta markaad dhalaasho dhowr bilood kadib dhalaalkaa ma wadaysa waxa xaqiiqaa inaad u bantaalla in kansar kugu dhaco inaad cadceedda jidhkaagu xamili kari waayo in xanuuno badanoo maanta jidhkaagu midabka uu leeya uu difaacaa aanu difaacmi doonin waxaa hubaala in yar dabadeed inaad ka calaacali doonto waxaad maanta isku dhalaalinaysa intaynan islaba gaadhin diintu waxay ka qabto waxaan leenahay caafimaad ahaan maxay ka sheegeen dadkii waxaan sameeyey ama kimist ha ahaadaan dhakhaatiir ha ahaadaan waxa kani maxay ka sheegeen dhammaantood way ka digayaan walidalik baa wadamada qaarkood waxa ugu badan ee dhulkan laysku mariya ay mamnuucba sidooda ka yihin inay soo galaan laakiin waddankeenani ma leh cid wax mamnuucda iyo cid wax reebtaba mid suna iyo mid boysina iyo mid waliba way timaataa waa laga yaabaa laba usbuuc inaad caddaato laakiin waxaa la hubaa inaad aada u arag xumaan doonto haddaad sii wato idan qurux dhowr usbuuca oo arag xumi ka dambayso waxa ka roon adoo khilqada alla ku siiyey ilaashada oo iyada nadaafad iyo wixii alla kuugu talagalay ku ilaashada waxaan leenahay markaa dhaqan ahaan kuma fiicna oo diin ahaan kuma wanaagsana oo caafimaad ahaan kuma wanaagsana oo ka saddexaadna waa kish waa khiyaamo waxaanu ahayn qofka muujistaana waa kii nabigu lahaa wuxuu la mid yahay maxay soob zuura ama waxaan khayr lahayn qof gashaday yani waxa weeyaan waa kish ku jira waxaanad ahayn oo aad dadka isugu tusayso ama guur ha noqdo ama cid ha noqoto waxa waxaan xaqiiqo ahayn oo aada muujinayso ama hadduu yahay waxay gabadhu isku qurxinaysaa wixii alla baneeyey an caafimaadkeedana wax yeelaynin ama qasil ha noqdo ama xidno ha noqdo ama dhir kale ha noqdo ama wax laysku nadiifiye ha noqdo ama shaamba ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdee waxaan khilqada wax ka bedelayn laakiin nadiifinayo hadduu yahay waa wax loo baahan yahay qofka muslimkaana u banaan wallahu aclam asalku waxa weeyaan shareecadu may diidin cayaaraha ama waxyaabaha qaarkood inay gabadhu eegi karto bixadiid alxabasha xadiidkii sheegayey nimankii xabashiyeed ee warmaaya waxaa cayaarayay masaajidka gudihiisa ay caaishina daawanaysay ee intuu nebigu isu taagay calayhi salaatu wasalaam ay dhabarkiisa isa soo taagtay ee ay lahayd weliba waxaan eegayey nebiga waxaan ugu dhereersanayo eegaya bal qadarka halkaa ka jooga eeg baan islahaabay tihi cayaarta banigama hayne dabeetana uu nebigu u taagnaa ilaa iyo u kalahaa ma daasho iyana u tilmaamaysay may oo kale iyadoo la cayaar maan doonin waxaan islahaa bal inta nebigu kuu dul qaadanaya ama sida uu kuu jecelya aad qiimays xadka uu kaa joogo ilaa iyo aan anigu daalay wuu ii taagnaabay lahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam idan bidaliili hada alxadiid inay wax daawataa mushkilad maaha laakiin inay cawro nin daawata iyadu ma banaano de raggani qaaqaawan yihiin ama waxay samaynayaan cawro nin inay daawataa ma banaano waa mar labaadna eh kubadda daawashadeeda wax faa'iidi kuma jiraan waxbana ka baran maysid waxay qabtaana ma jirto caag la neefeeyey oo niman waaweynay eryayaan waxba tari maayaan waxbaa daawananaya doona wallahu aclam
nidaamka maxay salaada ka qabtaa usadoodaysiintaa masala nidaamka qofku xeran yahay laakiin waa kudameeya sida alla oo
masaa'ilkan asturka ku saabsan waxaa laga yaabaa dadku inay in badan soo celceliyaan ma garanayo sababtu ma waxan baan horey inoogu badnaan jirin ba oo aqoontaa iska yar calaa kulli xaal haddaan si duuduuban isaga tilmaamo gabadha muslimadda ahi inay jidhkeedoo dhan qariso marka laga reebo wejiga iyo labada gacmood ayaad muddo aktar alculamaa marka hore in isku waafaqsan yihin jidhkeedoo dhan inay qarsato wejiga iyo labada gacmood in la qariyaa mawaajib baa mise maaha waa laba ra'yi oo adilada sida loo tafsiirayo culamadu ay kala qabaan qolo adiladii markay eegtay kitaabkiiyo sunnaha waxay door bideen inay gabadhu qarsataa inay waajibtay culamo kale oo badan iyana markay eegeen waxay door bideen inaanay waajib ku ahayn inay qarsato marka waa laba qowloo culamadu leeyihiin gabadha muslimadii markay adilada eegtay kay ku qanacdo ha raacdo kaas mar saddexaad maradu noocay u ekaanayso waxaad moodaa in dadku inta badan iska dhaadhiciyey inay nooc gaara noqoto marada nooc gaaroo layna yidhi u tasha iyagu ma jirto adaa waxorasa ad u tolanaysa miyay isku wada oolaysaa miyay kala yaro googo-naanaysaa ma kuwo kala sarsareeyay noqonaysaa adaa taa u xor leh yacni nooc gaaroo layna yidhi noocaa dumarku marada ha u toshaan ma jirto waxa shardiya keliya wuxuu yahay inay maradu jidhka intii loo baahnaa inay asturto inay asturayso waxaa kaloo shardiyo loo baahnaa inaanay ahayn maro jidhka sifaynaysa oo ku dhegsan waxaa kaloo loo baahnaa inaanay noqon maro transparenta shafaafa oo xagga shishe waxa jooga laga arki kara inaanay noqonin waxaa loo baahnaa inaanay noqonin maro ay gaaladu ku caanbaxday oo tashabuh lilkufaar daraaddeed aan loo gashanaynin waxaa loo baahanya inay noqoto on maro aan u ekayn taha raggu xidho ee ka nooc gadisan haddii ay sifooyinkaasi yeelato shardi ma aha in isku sii wada deysnaado yani waxa laga yaaba dadka bani inay ufahmeen xijaabku inuu noqdo maro min madaxa ilaa cagaa isku sii daysan haddaanay ahayn inaan xijaab ahayn shardi maaha adigu sidaa doonto u tol saa doontana u jarjar laakiin shardigu waa inay sifaatkaasi yeelato wallahu aclam